dhegeystayaasheena sharafta lo marka hore waa salaamantihiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii toddobaadlaha aynu kaga hadli jirnay dhaqanka wanaagsan ee beeraha waxaa barnaamijkan soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha ee faw iyadoo kaashanaysa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland fariintan waxaa maalgelisay midowda yurub oo loo soo gaabiyey e u fariinta dhaqanka wanaagsan ee beeraha waxay si toddobaadlaha uga baxdaa raadiyaheena subaxnimada isniinta waxyar ka hor warka subaxnimo waxaa dib loogu soo celinayaa fiidnimada jimcada waxyar ka hor warka habeennimo silsilada suuqgeynta wax soo saarka iyo qiimo ku kordhinta wixii soo go-ay silsilada suuqgeynta iyo qiimo ku daridda wax soo saarka waxaa loo maraa iyadoo dalagii soo go-ay la warshadeynayo la baakadeynayo iyadoo si toosa loo soo gaarsiinayo macaamiisha isticmaali laheyd badarka soo go-ay iyo caanaha la soo saaray silsilada suuqgeynta iyo qiimeynta ku kordhinta wax soo saarka waxaa hoos imaanaya beeralayda dalaga soo saaray coolaleyda caanaha iyo hilibka soo saaray iyo ugu dambeyn macaamiisha isticmaalaysa ama cunaysa badeecadda la soo saaray silsilada oo dheer waxaa ku dhex jira kumanaan rag iyo dumarba leh meherada yaryar iyo kuwa waaweyn ganacsiyo yaryar iyo kuwa waaweyn waxay qayb ka yihiin silsilada ganacsi walba waxa uu sii kordhinayaa qiimaha yar ee badeecadda isagoo oo kusii kobcinaya sida iibsashada iibinta warshadaynta daabulidda kaydinta hubinta iyo weliba baakadgelinta silsilada qiimo kudaridda waxaa lagu qeexaa hab waxa soo go-ay ama la soo saaray qiimihiisa kor loogu sii qaadi karo iyada oo tayada kor loo qaadayo waxaa loo sii marayaa wax ka bedelid ama wax ku daris oo lagu sameynaya sida in la warshadeeyo badeecaddii ama la baakadeeyo ama hab wanaagsan loo qaybiyo loona sameeyo si ugu fudud oo lagu soo saari karo maciishadda tallaabooyinka la qaadayo marka badeecadaha noocaasi oo kaleeto hore looga bedelayo tallaabada tallaabo kaleeta ayay kusii gudbinaysaa taasoo sare usii qaadayso qiimaha badeecadda farqiga u dhexeeya qiimaha ay badeecaddu ku fadhiisato marka wax lagu bedelayo ama qiimaha ugu dambeeya ee wax lagu iibsanayo ka turjumayaa qiimaha uga faa'iidayo ganacsadaha tusaale aan usoo qaadanno galeydu muxuu u baahan yahay beeralayda galeyda tabcaya wuxuu u baahan yahay beeralayda dhul uu wax ku beerto oo qiimo leh wuxuu u baahan yahay qalab shaqaale iyo abuur taya leh biyo uu beerta ku waraabsado bacrimin dabiici ah ama aan dabiici ahayn sunta cayayaanka iyo wixii la mid ah beeralaydu waxay u baahan yihiin adeegyo dhowr ah sida waxbarashada fidinta beeraha oo ay bixiso dowladda ama hay-adaha aan dowliga ahayn ee ku bixiya si bilaash ah inta badan waa in beeralaygu uu soo saara ama uu helo abuur iyo bacrimin tayo wanaagsan leh abuurka iyo bacriminta ama isaga oo soo saaraya ama waxa uu ku heli karaa ganacsi marka beeralaygu uu is-abaabulo kana faa'iidaysto wakhtigiisa khayraadka uu haysto kuna dabaqo aqoontiisa beeraha iyo cilmiga fidinta beeraha waxaa hubaala in wax soo saar badan oo baahidiisa ku filan uu helayo haddaba qaabkee ayuu beeralaydeennu u doonayaan inay u iibiyaan gallaydiisa waxaa jira fursado badan ama waddooyin badan beeralaydu qaar waxa ay dooran karaan inay si toosa beertooda ugu iibiyaan gallayda oo cagaar ah oo loo yaqaano iibinta albaabka beerta waxay ka iibinayaan ganacsato sii iibinaysa gallayda isla qaabkii lagu soo goostay beeralayda ayaa dooranaysa inay iibiyaan gallayda iyadoo la kariyey ama la duubay oo loo yaqaano xabuuq ganacsadaha wuxuu ku darsan karaa xoogaa lacaga oo faa'iide ah taasoo ku xihan hadba dadaalka dheeriga ah ee uu ganacsaduhu geliyey si loogu kordhiyo qiimaha gallayda cagaar ee laga soo iibsaday beeralayda beeralaydu waxay sugi karaan inay gallaydu qaangaadho kadibna uu iibsado midhaha beeralayda qaar ayaa gallayda shiidan kara kadibna baakado ayay gelin karaan iyadoo budo ama jariir ah tallaabooyinka maareynta goosashada kadib waxaa ka mid ah qallajinta kaydinta warshadaynta baakadgelinta calaamadeynta iyo suuqgeynta beeralayda qaar ayaa isugu iman kara oo samaysan karo ururo iyo iskaashato wada shaqaysta si ay u helaan qalab iyo adeeg aysan keli keli u awoodi kari lahayn si ay u shaqayso silsilada suuqraadinta iyo qiimo ku kordhinta badeecadaha ay soo saaraan beeralaydu waa inay jiraan xeerar iyo qawaaniin ay tahay in lagu hoggaansamo adeegsiga bacriminta kiimikada ayaa mamnuuc ah waddamada qaarkood iyadoo loo diidan yahay inay kiimikadaasi ay gasho midhaha caafimaadka bulshadana ay iyadu wax u dhinto waddamada qaar way ogol yihiin isticmaalkeeda waddamada qaar waxay xeer ka leeyihiin alaabaha lasoo warshadeeyo oona loo baahan yahay dadaal iyo qarash dheeri ah qarashaadkaasi baxaya waa in lagu muujiyaa qiimaha alaabta ugu dambaysa gallaydu waxaa la mariyaa tallaabooyin isdaba joog ah oo isku dhafan oo loo yaqaano silsilada qiimeynta galleyda silsilada qiima ku kordhinta waxaa hoos imaanaya soo saarista daabulidda kaydinta warshadeynta baakadaynta iyo weliba suuqgeynta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland waxay ka caawin doontaa beeralaydu inay helaan abuur tayo sare leh waxay kaloo ka caawin doontaa baaritaano inay ku samayso ciiddooda si beeralayda u ogaadaan nooca ciiddooda waxa uu ku beeran karaan waxaa kaloo ay siin doontaa beeralayda tababaro kor loogu qaadayo aqoontooda